halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban xiriirka efemiyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
barnaamijka dhallinyarada maanta
duur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin siddeed tobanka bisha oktoobar sannadka laba kun kooiyo labaatan halkan washington waa lixda iyo barka aroornimo xilliga geeska afrikana waa kowda iyo barka duurnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socoteynaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo xiriirka kubadda cagta ee gobolkaasi ayaa isku dayaya inay dhisaan garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro ee ku yaalla magaaladaasi beledweyne garoonka laqanyo si aad ayuu dayacan yahay marka la fiiriyo oo dhismihii kadib dayaxtir dambe ma helin waa aragtaa derbiyada waa aragtaa dhismaha koreeto iyo dhexda garoonka meesha loogu dheelaa marka wax badan ayuu u baahan yahay garoonka wuxuuna u baahan yahay in laisu garb istaago
waxaad kaloo dhegaysan doontaan magaalada boosaaso oo lagu soo bandhigay buug la magac baxay garaadso intaadan guursan oo dhallinyarada doonaysa inay guursadaan lagu wacyigelinayo heesihii iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnayn balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida madaxweyne ku-xigeenka mareykanka kamala harris ayaa maanta oo isniin ay u safri doonta harada mied si ay kor ugu qaado istaraatiijiyadda uu wado maamulka biden iyadoo ka tirsan tahay kaas oo looga hortagayo dhibaatada cimilada iyo in ay sidoo kale dadka deegaanka ku booriso in la meel mariyo qorshaha kaabayaasha waaweyn harris waxa ay dadka ka dhagaysan doontaan gaar ahaan mas-uuliyiinta deegaanka gobolka iyo federaalka intuba horeerka hoosu dhaca biyaha haradaasi ku yimid oo aa tan ugu weyn ee biyaha ay ka helaan gobolo badan oo maraykanka ay kaasoo siiya biyo lacabo iyo koronto in ka badan afartan milyan oo qof oo ku baahsan gobolada dalka maraykanka qaar dowladda maraykanka ayaa bishii agost waxay ku dhawaaqday biyaraantii ugu horreysay ee abide haradaasi taas oo hoos u dhacday markii ay jirtay abaar muddo tobanaan sana ayay ku dhufatay galbeedka maraykanka waxaana sida weyn looga dareemayaa hoos u dhaca biyaraantaasi gobollo ay ka midka yihiin arizona iyo new mexico iyo sidoo kale gobolka nevada door wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad naga dhegaysanaysaan waa washington oo aad sidoo kale dhegaysanaysaan barnaamijka dhalinyarada maanta gaaraan barnaamijka duurnimo aynu ku horeyna qodobada barnaamijka si aan idinku hayno xiriirka kubadda cagta ee gobolka hiiraan iyo dhalinyarada qurba joogta ahi ee gobolkaasi kasoo jeeda ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan in lagu dayactiro garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro ee ku yaalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warbixin arrintan la xiriirta waxaa beledweyne ka soo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
guddiga xiriirka kubadda cagta gobolka hiiraan oo kaashanaya dhallinyarada qurba joogta ayaa waxay dadaal adag ugu jiraan sidii ay roog macmal ah u dhigi lahaayeen islamarkaana ay dib u dayactir ugu sameyn lahaayeen qeybaha kala duwan ee garoonka kubadda cagta laqanyo oo xilligan uu ka muuqdo burbur aada u weyn gudoomiyaha ururka xiriirka kubadda cagta gobolka hiiraan cali maxamed cabdi ayaa waxa uu idaacadda dhallinyarada ee v o a uga waramay waxyaabaha ugu badan ee garoonka uu u baahan yahay in xilligan laga hagaajiyo garoonka laqanyo si aad ayuu u dayacan yahay marka la fiiriyo oo dhismihii kadib dayaxtir dambe ma helin waa aragtaa derbiyada waa aragtaa dhismaha koreeto iyo dhexda garoonka meesha loogu dheelaa marka wax badan ayuu u baahan yahay garoonka wuxuuna u baahan yahay in laisu garb istaago oo weliba ree hiiraan markii loo fiiriyo soomaali weyn ka sokor ree hiiraan inay isgara qabtaan ay garoonkaas u istaageen si ay u dayactiran lahaayeen sababto dareen garoonka waad dareemi kartaa boorka lagu dheelaa iyo dabeesha uu leeyahay iyo meelaha la fadhiisanaa dayaca ka muuqdo marka waxaan leenahay garoonku dayac xoogan ayaa ka muuqdo wax badan ayuu u baahan yahay waxaa ka mid eh in garoonka dib loo dhiso in la carab buuxiyo meesha qaybta rooga la saaro ciyaaraha in taageerihii iyo garoonkii markii dhismaha la galoo kaleeto silig u dhexey la helo in derbiga garoonka in kor loo qaado albaabeys xitaa dayaca ka muuqda marka garoonka aada u dayacan yahay dhalintii qurbajoogtan waa mahadsiin waxay aruuriyeen waa hayaan waxaynu wax kasii dheerin aan ku darno insha allah oo galbaab walba loo qaraacan rajaynayna hadda xoogow waa maalmahan inaan qaban waa rabnay oon dadkii iyo bulshadii iyo ku wacyigelino laakiin xaaladaha jira wadanka daraadood ayay dib ugu dhaceen dhalinyaro xitaa waa jirtaa qurbaa ugu timid si ay u garab istaagi lahayn oo dadka loogu wacyigelin lahay inay dalkooda ama garoonkooda o dhistaan sababtoo annaka hadaan dhisan cid noo dhisaysa ma lahan marka dadaalku waa la wadaa mid laga sabrka doonana ma noqonay insha allah waxadaad baa mar baad hiigsanaysid in laga sabro kuma roono in lagu sabray roontaa marka insha allah dhalintii wax dhan iyo bahda sportskii khaasatan dadka gobolka waxaan u rajayna inaan isgarb istaagno annaga waxayna waxayna qabsan karnaa dadka tusno sababto marka annaga wax qabsano waxna loo qaban karaa marka insha allah dadaalka maxum waan la wadaa waan lasii laba jibaara hadduu ilaah yidhaah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka hiiraan ayaa ku canaantay dhallinyarada hirshabeelle inay dib uga dhaceen deegaanada kale maadaama dhallinyarada iyo maamulada kale oo iskaashanaya ay dib u hagaajin ku sameeyeen garoomahooda kubadda cagta garoomo kaleeto waa la dhisay oo wax dhimo hadda waa yaryihiin waa labadan garoon oo shabeellada dhexa hiiraan markii laga reebo inta kale gobolada kale waa la saaray waxa uu istaago markaas saarayna waxa waaye dadka ama mas-uuliyiinta markaas taagan ama maamul gobol ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo ama qof matalayo markaas bulshadaas aa u kacay dowladda ayayna dhaqaalo ka heleen inta naneedna ayuu kaa kabtay haddana marka ganacsatadii iyo dadka dhallinyarada qurbajoogtan waxaa awooda anakoona dad aan u sheegi lahay anakoona dad iyo jeebkooda aan aadin in anaka jeebkan wax ka qabsan karno marka waxaan kula talin lahaa inaan annaga isqabanno haddii aan waynaba in waxa noo qabto in anaka wax qabsan karin aan aragno oon u istaagno sidaan wax ku horumarsan lahayn gobolkeenna khaasatan degmada aan kasoo jeedno marka waxaan u baaqayaa aan garbaa isqabsanno dhalintii baad sportskana ha la garb istaago
qaar ka mid ah dhallinyarada beledweyne ee mar walba u daawashada tega garoonka laqanyo oo la hadlay v o a ayaa waxay ugu baaqeen ganacsatada iyo qurba joogta deegaanka in ay wax ka qabtaan dib u dayactirka lagu sameynayo garoonka kubadda cagta ee laqanyo sidaan wada ogsoonnahay dhammaan gobolada oo kale o dhan garoomadooda waxaa jira waxyaalo waxaa lagu magacaabo roogyaal macmala gobolkawaxaa moodaa in garoonkeenna uu ka muuqdo dayac badan oo xagga waxyaabihiis oo dhan agabyada dhan aysan u dhammaystirnayn sida garoonkii oo weli jaay ah sidii marka ciyaartooydii aysan haysan agab dhammaystiran oo ku filan halka gobolada kale seer eedooda iyo seer biyadooda dhammaan ay u leeyihiin garoomo aalmiito ay ku samey karaan kubadiya kale jirooniga kale wixii dhan ay ku qayb qaadanaan marka dhallinyarada gobolka hiiraan kuwa jooga magaalada ganacsatada iyo kuwa dibadda ku maqan oo dhammaantood ah reer beledweyne waxaa aada uga codsan lahaa inay ka qayb qaataan dibadhiska lagu sameynayo garoonka stadium laqanya magaalada beledweyne qof walba codkayga uu gaarana waxaan leeyahay horumar waaan u rajeynaa gobolka idinkana ina qayb weyn ka qaadataan ayaan rajeyna insha allah waa mahadsantiin haddaan ah bahda dhalinyarta isboortiska waxaan codsanaynaa garoonka duruufo badan baa ka muuqda roog ma laha ay sheegeen roog la-aantiisna baalka sheeg wax waa wax soconaa ma lahan garomaha badan oo ay sheegeen caalam ku yaalo meelaha dhan waa dhisan yihiin garoonkan aad buu ijajaban yahay aad buu baalka sheeg u duruufaysan yahay dhismihiisa ma dhammaystirno waxaa ka codsanaynaa qurbajoogta ganacsatada dhammaan wixii oo wax ka qaban karo garoonkan inaan nala karib istaagaan dhismihiisa intaasaa ka codsanaynaa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal qodobo kale ayaa noo soo socdaa balse dhinacii heesaha aynu jallacin oo aynu ku nasanno heestan Yeah.
Thank you.
waa tahay fanaanka cabdiqaadir jubba iyo heesaasi lula halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal aynu kusoo labanno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno wiil dhallinyaro ah ayaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxa uu kusoo bandhigay buug la magacbaxay garaadso intaadan guursan buuggan uu qoray qoraa la yidhaahdo mubaarak haadi ayaa waxauu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan wacyigelinta bulshada gaar ahaan dhallinyarada kahor intaysan guursanin kuwaas oo doonaya inay hadda guriga leelaan dhallinyarada ayaa sidoo kale su-aalo weydiiyey qoraaga buuggan warbixin arrintan la xiriirta waxaa boosaaso kasoo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
buuggan oo la magac baxay garaadso intaadan guursan waa buug uu qoray wiil dhallinyaraha oo lagu magacaabo mubaarak haadi waxaana uu ku soo bandhigay magaalada boosaaso buuggan ujeeddada uu qora ayuu ku sheegay inuu ka fakarayey xidhiirka wiilasha iyo gabdhaha xilliga guurka iyo weliba nolosha lamaanaha munaasabad uu soo qabanqaabiyey macadka cilmi baarista iyo horumarinta galool ayaa lagu soo bandhigay buuggani waxaana ka qayb galay dhallinyarada magaalada boosaaso oo isugu jiray wiilal iyo gabdho kuwaas oo ka kala socday jaamacadaha iyo weliba iskuullada qoraaga buugga garaadso mubaarak haadi ayaa ugu horeyn faahfaahiyey kana sheekeeyey waxyaabaha uu buuggiisan u qoray garaadso intaadan guursan fikraddeedu wuxuu ahaa labadii kun iyo koob iyo tobankii markaanoo laba sano un reer leh waxaan ahaa dadka su-aalaha inta badan isweydiiya wax akhriya marka labaadna garanaysaan dadkiina reeraha soo yeeshay labada sane ugu horeysa isbarasho badan arrimo badan baa soo baxa ragga inta badan waxaa lagula sii dardaarmaa uun gabadhu markay walaacdo axwaasheedu way isbedelaan waxaa laga yaabaa gabadha ad waxay jeclaysanaysa kuu dirsatay inay maalinta ku xigta haddana aysan dhifto ragga ragga gabdhaha cuntada usoo gadaa yaqaana waxaan ku leeyahay maqaaxidaa iyo cuntadaa iga soo qaad maantan ka soo qaadnamay taa iga soo qaad waa markay walaacsan tahay dagu haddana maalinta ku xigta ad leedahay bal wixii dhandhananaaya jeclay usoo qaad maba ahaba waa ku unqaacaysaa marka axwaal noocaasa inta badan lainoo sheegi jiray ay ka mid arrinta laakiin markii aan mawaadiicdan dhex galay runtii waxaan ogaaday wax fara badan oo lainoo sheegina jiraan berigii hore bulshadeennu bulsho urursan bay ahayd oo kooban oo miyi tuulooyinkana way iska yaraayeen magaalooyinkana dadku nolol ay koobnaayeen nolol urursan oo lays yaqaano oo qof walba wuxuu guday wuxuu gala la yaqaano oo laysii darraaco oo gabdhaha reerkaa ku maqan la yaqaanay oo ragga xaggan ku maqan la yaqaanay dadkuna ay si wanaagsanay u haasaawi jireen oo haasaaw runtii anshaxa iyo asluubta iyo dhaqanka iyo hiddaha soomaalida ku dheehan iyo diinta islaamka ayuu ahaa laakiin intii ka dambaysay magaalogalku wuu bilaabmay haasaawihii aqoonta loo lahaa waa laga soo baxay nolol aynaan shaqo ku lahayn ayaa la soo galay oo inagu aynaan maamulin maamulin dowladnimo casriyaa la qaatay waxbarasho casriya ayaa dadkii galeen iskuullo nolol casriyaan galnay oo wax badan inagu aynaan kulahayn aqoon aynu lahayn sidaynu noloshan ugu noolaan lahayn deetna halkaa waxaa ka bilaabmata habaacsani fara badan oo la xidhiidha hanaankii hore guurkeennu wanaagsanaa u dhici jiray taabuuyo fara badan iyo waxyaaba social norms ahaa oo bulshadu isku hayay baa baa baaba'ay oy ka mid ahayd yacni in ninkuu ka xishoonayo seediyadii iyo sodogii uu ka xishoon jiray oo wax badan aanu ku dhici jirin gabdhuhu waxay ka xishoon jireen gabadhii ciblahayd waa lasoo furay xataa reerkeeda markay ku laabato iradooda waxaa loola jira anacibanadoo guryaha ku laabo dhinaca kale qoraaga buugga oo sii hadlayay ayaa talooyin u jeediyey dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha taladaas oo khusaysay lamaanayaasha qoysaska
furitaanka faraha badan ee imanaya dee runtii waxyaabahan isleey buugga inuu cilaajiyey ka mid tahay lix cutub baa ku jira buugga oo nolosha guurka iyo waayaha ku xeerana labada qof ee isqaba isbarashay u baahan yihiin inay wax badan iska ogaadaan bay u baahan yihiin aad baan ugu celceliyey ha fikirkoodaa kala duwan ha barbaarintoodaa kala duwan biyooyinka kala yimaadeen baa kala duwan qaabka dareenka u cabiraan baa kala duwan qaab hadalkoodaa kala duwan baahiyahoodaa kala duwan wax badan bay ku kala duwan yihiin idan qofku inta uu isku hawlayo buugga waxaa ku jira casharadan malayn inuu qodobka ku jiray inta aad isku hawlayso inuu lamaanahaagu ogaado adigu baahiyahaagu ogaado oo dunidaada wax ka ogaado waxaa ka fudud inaad isaga dunidiisa aad ogaato inaad isaga dunidiisa aad ogaato siduu u fakera ad ogaato wuxuu jecel yahay ad ogaato baahiyihiisa aad ogaato qofka gabadhu ay isku hawshay inay ogaato ninka ragga ninka ninka sidiisaba ninku siduu u fakeraa siduu u fakeraa ila ilahi subxana si kala duwan buu inoo abuuray bani aadamka uu yaqaanay beriga hore kala duwanaanta biologicalka wuu yaqaaniyo doorarka nolosha laga ciyaaro intaasi kadib axmed siciid iyo cabdiraxmaan suudi oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa tilmaamay waxyaabaha ay ka fahmeen buuggan iyagoona sheegay in dhallinyarada uu wax badan ka anfici doono mawduuciisa baan wax walba ka fahmaya maraan waxa weeye beejkiisa galay brofesoorka waxaan arkay commenti nin wuxuu leeyahay afartan jir baan ahay garaadka ii dhiban muxuu yahay marka waxaan rabaa muhiimadda buuggan inaan wax yar ka idhaahdo garaadka la sheegaayo ma aha garaadkii caqliga ahaa garaadka la sheegaayo waa garaadka nolosha guurka iyo sidii aa u maarayn lahayd marka qolyo badan waxay aaminsan yihiin garaadka la sheegaayo inuu caqliga yahay yuusuf maxamuud v o e boosaaso
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabduqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownaya dhinaca iyo horyaalka ingiriiska kooxda newcastle united oo ayadan uu xaalka ku xun yahay ayaa xalay guuldaro saddex iyo laba ah kala kulantay kooxda tottenham oo garoonkooda ay ku martigeliyeen iyadoo kulankaasi iyo horyaalka premier leagan uu harri kane dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey ee xil ciyaareedka kooxda newcastle united oo ku jirta kaalinta sagaaliyo tobnaad islamarkaana dhibaato xoog leh la kulantay sannadkan ayaa dhowaan waxaa la wareegtay shirkad maalqabeen ah oo ka dhisan dalka sacuudiga haddaba kooxda newcastle united waxay uga dhigan tahay in shirkaddaasi lacagta badan ay la wareegto su-aashaasi ayaan weydiiyey salmaan gaani oo ka faallooda cayaaraha wax fiican ayuu uga dhignaan doonaa horyaalka ingiriiska khaasatan newcastle united wax fiican uga dhignaan doonaa iyo rajo soo celin in mar labaad newcastle ay noqoto kooxaha dunida ugu saameynta badan walow hadda hadda fiirisid ma shirkadaha lacagaha fiican haysta kooxaha ay maalgeliyeen manchester city chelsea paris and german qaabka ay ahaayeen iyo markay maalgelinta heleen isbedelka ku yimid waxaa u malaysaa newcastle rajooyin noocaasoo kaleeta oo rajo soo celin fiicana inay leedahay marka newcastlena waxaa mar dhow lagu tirin doonaa kooxaha ugu sarreeyo mataqaanaa horyaalka premier league koox ka mida haddii ay fursadaas si fiican looga faa'iidaysto kooxda newcastle united ee sannadaha soo socda isbeddel xoog leh ayaa laga rajaynayaa shirkadda iibsatayna dabcan mashruuc maalgelineed ayay ugu talagaleen marka muddo intee la-eg ayuu ku hirgeli karaa mashruucaasi ayaad isleedahay ama mirihiisa lagu guran karaa maalgelinta newcastle waqti badan ayay qaadan doontaa ayaan jecelahay waxaana keenaya duruufo newcastle dhinaceeda iyo duruufaha kooxaha ay la tartami doonto newcastle markaan duruufaheeda fiirino waa koox meel hoose joogta haddeer aad u hooseysa ciyaartooy fiican oo mataqaanaa ama ciyaartooy dhooroo fiican xataa oo la tilmaami kara aysan joogin marka kooxdana waa in isbedel lagu sameeyo mashruuca in kooxda isbedel lagu sameeyana dhammaan kubaddu ma ahan wax sahlan in tiim dhan macalin ilaa iyo ciyaartooy la wada bedelo marka dhinacaas marka aad ka fiiriso waqtigay qaadan doontaa saasay tahay ciyaartooyda la keeni doono in lagu qanciyo mashruucan ama mataqaana hirgelintan cusub ee mataqaana newcastle laga sameynayo laftirkeeda waxay u baahan tahay waqtigay u baahan tahay balse waqtigaa wuxuu jaangoyn doonaa sida newcastle ay u ekaan doonto kooxda westham unitedna waxa ay hal iyo eber uga badiyeen kooxda everton oo garoonkooda ay ku booqdeen dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa uu dhex maray kooxaha yuventus iyo roma kulankan ayaa waxaa hal iyo eber ku badiyey kooxda yuventus kooxda roma ayaana xalay isku dayday inay iska soo gudaan goolka iyagoo weeraro badan qaaday waxaana iska cuneen rigoore umana suuragelin inay iska soo gudaan haddaba salmaan gaani ayaa weydiiyey wixii xalay uga baxay kulankii dhex maray kooxaha yuventus iyo roma ee ka tirsanaa horyaalka siraaga ciyaar aad u weynay ahayd tijaabo fiican lagu marsiin doono mataqaanaa roma walow yuventus mataqaanaa horyaalka sanadkii hore sanadkan ay aad kuwa u liita ahaayeen macalin alegari oo mar labaad dib loogu soo celiyo yuventus roma oo murinio uu joogo dhalinyaro yar iyo isbedel weyn uu kusoo kordhiyey walow murinio aa u malaynaya in difaac lagu sheegi jiray marka arkin kulankii ugu dambeeyey ama kulamadii lasoo dhaafay qaabka uu cayaaraya murinihii hore oo la dhihi jiray master special one ma ahayn kolley aragtideyda si fiican ay roma u ciyaartay ciyaar adagay ahayd bandhig fiican la sameeyey weerar iyo weerar celin ah juventus waqtiga ayaa saaciidaya isleeyahay iyo mataqaana waaya aragnimada mataqaana walow rome ay mataqaana iska mataqaana cuneen gool kulaad ama mataqaana penalty kulamada kale ee ka tirsan horyaalka siraaga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii kaalyari ay saddex iyo hal uga badisay kooxda samdoria atlanta afar iyo hal ayay ku garaacday kooxda impoli genowa iyo sisolo labaiyo laba ayay ku kala baxeen udanesa iyo bolonya hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen halka kooxda horyaalka hogaaminaysa ee napoli ay gool iyo waxba uga badisay kooxda kale ee torino dalka sbeenna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ayaa xalay la ciyaaray rayo volcano ayaa labiiyo hal uga badisay kooxda elja savila hal iyo eber ay ku garaacday saltavigo hosusuna labaiyo hal ay ku garaacday kooxda villareal halka barcelona ay saddex iyo hal ku garaacday kooxda valencia wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
dabxanaha cabdiqaadir mursal ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal oo wararkii ugu dambeeyey ciyaarahan la socodsiinayey kulankii ugu dambeeyey barcelona valenciana ciiriyaan sergio aguero oo naadigaasi barcelona kusoo biiray ama naadigaasi muddo afar bilooda sugayey in kulankiisi ugu horreeyey oo ciyaaro ayaa xalay toole kulankiisi ugu horreeyey u dhelay markii valencia ay kaga adkaadeen saddex gooli gool dhinacii ugu dambeeyey ee ciyaaraha mursal aad buu umahadsan yahay markana aan jaleecno dhinaca iyo heesaha gaar ahaan heestan oo aan filayo inaad ka wada heli doontaan waa tahay heestaasi gabagabo waxay u ahayd barnaamijka duurnimo gaar ahaan barnaamijkeenna dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan dhegeystayaal tani kulan dambe nabadgelyo